xafiiskan wuxuu ka shaqaynayaa cabashooyinka gobolka banaadir ee dhulka haye labada toddoba degmo cabashooyinka ka jira ee dhulka ku saabsan ayuu xafiiskan ka shaqaynayaa xafiiskan wuxuu isku xirayaa madaxda sare iyo bulshada cabashada qaba oo hadda aan ishelin aan is arkin ayuu xafiiskan isku xiraya qofkii soomaaliga ahay oo dhibanaha ahaa inuu cabashadiisa xafiiskan usoo gudbiyo ee shaqaaluhu ay ka noodgareeyaan diiwaangareeyaan in loo usoo gudbiyaan madaxda sare xafiiskan haddii lasoo koobo wuxuu yahay waa xafiis isku xiraya bulshada maamulka gobolka banaadir waa madaxda sida badan helitaankeeda ku dhibtooda ayuu si sahlan isugu xiraa waata gudoomiye ee, xafiiskan hadda aad furteen oo ku aadan ee, cabashooyinka iyo guddiga khilaafaadka dadka waxaa laga yaabaa inay ee, isku qaldayaan maxaa farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya guddiga khilaafaadka waxaa loo geeyaa dacwo oo laysku haayo oo laba afood ka dhexeeya waa garta xafiiska marka xafiis xafiis cusub xafiiskaana qofka soomaaliga ama guri ha laga heesto ama dhul ha ha laga dego ama materiyaalaha laga soo galo dacwo wuxuu usoo gudbinayaa xafiiskan usoo gudbinaa landlineka soo wacaa qolada shaqaalaha ribood qoraya riboodkaasi annaga nala wadaagayaan ay noo soo gudbinaayaan oo waxay usoo gudbinaayaan howlaha guud usoo gudbinaayaan howlaha guudna kadibna dabagalaan ku samaynaynaa meeshaas waaya laakiin waxaa la isweydiinayaa n maamulka gobolka muxuu xafiiskan u furay n ma waxaa badatay inuu wax ka qaban waayo badanaa qabsashada ku aadan dhanka dhulalka wararka ku aadan xafiiskan waxaa maamulka gobolka banaadir u furay dabcan xafiis hore u jiri jira maahayn waxaan rabnaa cabashooyinka dhulka oo magaalada muqdisho sida badan ku badan oo dacwooyinka dadka ka dhexeeya sida badan ay yihiin dacwo dhul ku saabsan inaan wax badan ka qabano wax badan laga xaliyo sidaa daraaddeed maxkamadihiina inay si cadaalada u shaqeeyaan si nadiifa u shaqeeyaan la amray misena xafiiskan wuxuu la shaqeynaa dadka oo aan maxkamadaha tegi karin aan madaxda aan si toosa ula xiriiri karin inay si sahlan taleefanada inta kusoo wacaan macluumaadkooda iyo warbixintooda oo dhamaystiran ay usoo gudbiyaan kadibna waxa waaya wax laga qabto gudoomiye si ayaa ee, loo fura xafiiska dadka xafiiska ka shaqeynaya ma yihiin dad takhasus leh oo kala yaqaana arrimaha dhulka iyo dacwadaha wax la xiriira dabcan way ku jiraan dadku waxa waaya waxay isugu jiraan dad dhulkii yaqaana oo dacwooyinka fahmaya iyo meelaha deegaankii hadduu yahay degmada hadday waax tahay hadday laan tahay hadday tabeelo tahay dadka la yaqaana oo awal hore gobolka ka shaqey jiray oo xiriirka bulshada ka shaqey jiray oo degmooyinka dhex shaqey jiray ayaa ku jira waaya laakiin n mararka qaar waxaa jira xafiisyada n bulshada loo furaayo in cabasho ay ka timaado oo mararka qaarkood n dadka lacag la weydiiyo n sideed kula socon doontaan marka in dadku si furan ay cabashadoodu ay xafiiskas u keenaan waa waa mahadsan tahay taas waa wax dhici kara waa xafiiskan waxaan ba rabnaaba cabashooyinka dadka nooga soo yeera oo annaga aan is arkin ay dhahaan banaanka leelush noogala qaadaa oo dadka gobolka soo gelaya oo fasaxyada dhismaha qaadanaya ama dukumenti ka lumay u samaysanaya sabarloog u samaysanaya duplicate u samaynaya oo annaga la yiraahdo lacagaa laga qaaday fasaxa dhismaha markii la ii siinaayey fasaxa dhismaha warqadii markii la ii jaraayey lacagtii oo gobolka ugu talagalay lacag laba ijbaarkeeda ayaa dhexda la iiga qaatay dadka dhahaya oo cabashadooda aan madaxda sare u gudbi karin in xafiiskan soo wacan ayuu cadeymahooda haya micnaha waxaan ka hadlaynaa n dadka jooga n xafiiskan hadda iyaga xataa in lacag lagu xujeeyo mararka Ayaga.
qaarkood A- ayay ayay wax wax lacaga soo mari maa nimankan fulinba ma samaynayaan wax go-aana nimankan xog inay aruuriyaan maahana go-aan ma laha xogtay aruurinayaan xogtay markay aruuriyaan jihada ka sarraysa ayay xogta u gudbinayaan xafiiskan wuxuu qabanayaa cabashooyinkaas iyo waxyaabaha musuq maasuqa ah oo dadku ay ka abtaan inay taleefanka inta kusoo wacaan ay noo cadeeyaan noo hubiyaan qofkaas marka musuq maasuqa sameeyey oo bulshada iyo maamulka dhexdiisa lacagta ka bixiyey